بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعيin ama bacd waxaan ku dhex jirnay kitaabkii صaxiix الbukhaarي baabu xasi busaaqi baabu maa jaءa fi اlqiblati ayaan ku dhex jirnay qala اlimam الbukhaariي raximah اllahu taعaalى xadaثna msdd qala xadaثna yaحya wahuwa bnu saciidi الqaطاn can shucbaةa can اlxakm can ibraahiima can calqamata can cabdillaahi qaal cabdulaahi waa cabdullahi bn mascuud waa qaala sala nabiyu sala allahu calayh aali wasalama nebigu wuxuu tukaday aduhra duhurkii khamsan shan ragca ayuu tukaday faqaaluu waxay yidhaahdeen asiida fi salaati salaadda ma la siyaadiyey dhexdeeda qaala waxa uu yidhi wamaa daaka oo kaasu waa maxay qaaluu waxay yidhaahdeen sallayta khamsan shan ragca ayaa tukatay fatanaa rijlayhi labadiisii lugood ayuu nebigu laabay wasajada sajdatayni laba sujuudood ayuu sujuuday markii sidaa la yidhiba intuu lugtiisii laabtay ayuu sujuud aaday sujuudu sahwi ayb sababka marka uu meeshan u keenayna waxa ay tahay xaaladaas nebigu sala allahu calayh waali wasalam ma uunan u jeedin qiblada markaas oo nebigu shanta ragco tukaday ee uu ka baxay salaaddii dadkiibuu ku soo jeestay isagoo marka in salaad uu ku jiro uma haysta markaas markaasaa waxaan yidhi shan ragco ayaa tukatay sujuudu sahwi baa u dhiman marka weli salaaddiibuu ku dhex jiraa dabcan sujuudu sahwi ayaa u dhiman isla markiiba rasuulka sala allahu calayh ali wasalam qibladu u jeestay sujuudu sahwiga ayuu sameeyey meeshaan marka bukhaari wuxuu u keenay waxaa weeyaan qofkii qiblada marka ka jeesto sahwan sahwi ahaan uga jeesto isagoo aan ishilmaansan ee wax la midoo kale uga jeesto icaado iyo soo celin lagama rabo oo salaaddii ma soo celinayo ayb waana tarjamada uu samaystayo waman laa yara alicaadata calaa man sahaa fasallaa ilaa gayri اlqiblati meeshaas waay marka maxalushaahidka marka wuxuu leeyahy nebigu isagoo sahwisan ayuu qiblada ka jeestay haddana waa u laabtay sujuudu sahwigii buu la yimid khalaas salaad uu ku celiyeyna markaa lama sheegin macnahaasuu marka xadiidku u tarjamtay mas'alada iyadana marka casharkii horaan uga hadalnay baabu xaki lbusaaqi bilyadi min almasjidi baabu bayaani xaki lbusaaqi xaakada xogiddeeda caddaynteedii buu baab yahay xukunkeeda bilyadi gacanta lagu xogo min almasjidina laga xogo masaajidkaxaakadii in masjidkii laga xogo oo gacanta lagu xogo ayb wuxuu milicsanayaa marka xaakadu dabcan najaas maaha iyada ayb marka gacantii in lala aado xogidna lagu kaaftoomo la dhaqin waxay keenaysaa marka najaas inaynan ahayn xaakadii ayb laakiin isaga hadda tarjamadiisu yani baabkan abwaabu istiqbaali alqibla inuu kusoo dhex daro waxaa keenayo qiblada ayaa xaaka xaggeeda loo tufay oo dhinaca qibladuu nebiga ka arkay xaakadii markaasuu aad u dhibsaday qaala xadaanaa qutaybatu wahuwa bnu saciid abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar wahuwa ismaaciil bnu jacfar bni abi kaiir alansaariyu zuraqiyu abu isxaaq alqaari waa qaari weeyaan iqatun habtun can xumaydin can anasin ana nabiya sala allahu calayh ali wasalama ra'aa nukhaamatan xaaka ayuu arkay fi lqiblati qiblada dhexdeeda ayuu ka arkay yacnii qiblada xaggeeduu ka arkay xaako fashaqa daalika kaagaas baa dhibay calayhi nebiga korkiisiibuu dhibay xataa ru'ya fii wajhihi intii wejigiisa lagaga arkay faqaama waa istaagay faxakahu biyadihi gacantiisiibuu ku xogay faqaala waxa uu yidhi ina axadakum midkiin idaa qaama fii salaatihi salaaddiisa dhexdeeda hadduu isu taago fa innahu yunaajii rabbahu rabbigii ayuu la faqayaa ow ina rabbahu rabbigii beynahu buu ahaaday isaga iyo wa beyna alqiblati qiblada dhexdooda ama rabbigii isaga iyo qiblada dhexdooduu ahaaday falaa yabsuqanna yaanu candhuuf tufin axadukum midkiin qibala qiblatihi qibladiisa xaggeeda yaanu u candhuuf tufin walaakin can yasaarihi bidixdiisa ha u candhuuf tufo aw taxta qadamayhi ama labadiisa gomadood hoostooda ha ku tufo hoos ha ku tufo ama bidixda ha ku tufo waa haddii bidixda uunan qof ka jirin meeshuna waa haddaysan ahayn meel markaasi gogol iyo waxaas la dhigayna aynan ahayn imaam axmed waa la weydiiyey taasoo kale haddii meesha sidee buu yeelaa baa layidhi masaajidka hadday candhuuf ku qabato salaadna uu ku jiro haddii uu dhanka bidix candhuuftaas u tuuri karo masaajidka bannaankiisa sidaas ha yeelo ayuu yidhi yacnii qofkii albaabkii oo kale uu dhow yahay maalan meel bannaanka masaajidka khaarijkiisa ah inuu markaa iska tufo isagoon qibladiina ka jeesanin buu yeelayaa dayib markaas haddana waxaa la weydiiyey masaajidda waxaa la dhigaa ka waran baa layidhi goglo haddii masaajidka uu yahay mid gogol la dhigay ka waran markaasuu wuxuu yidhi markaasi maradiisa ha ku tufo candhuufta ee waxba yownan hallaynin masaajidka gogashiisa iyo waxyaabahan wa marka hore waqti hore jirayba waa nam ibnu rajab fatxulbaarigu ku sheegay nam uma akhada darafa ridaa'ihi nebiga wuxuu qaatay oo qabsaday go-iisa kore darafteeda fa basaqa fiihi waa ku candhuuf tufay meeshan marka waxaa laga qaadanayaa mararka qaar dharka in la wasaqeeyo xaaje iyo baahi darteed loo wasaqeeyo intii wax ka weyn la geli lahaa in dharka la wasaqeeyo xaajo darteedna loo wasaqeeyo dhib inaysa lahayn oo hadda maradan xaakada lagu tufaayo way wasaqoobaysaa un si haddii loo fiiriyo haddana maca daalika xaajaa keentay markaas masaajidka intii xaakadii lagu tufi lahaa la wasaqey lahay ama meel aan munaasib ahayn la dhigi lahaa qiblada xaggeeda loo tufi lahaa waa sidan baa la yeelay fa basaqa fiihi waa ku candhuuf tufay uma radda bacdahu qaarkii ayuu celiyey calaa bacdin marada qaarka kale ayuu ku celiyey oo isku rugay maradii fa qaala waxa uu yidhi ow yafcalu haakadaa ama sidaan buu samaynayaa ayb xadiidku marka wuxuu tusayaa shaniga qiblada in shani weyn uu yahay ayb oo waxaa weeyaan qiblada weyneyn la weyneynayo darteed ayaa waxaa la yidhi qofku markuu salaada ku jiro yaanu u candhuuf tufin qiblada xaggeeda nahyigaasna caamay ka dhigeen culummada in badanoo ka mida ama ku jir salaad ama ha ku jirin dhanka qiblada in candhuuf loo tufo ama dhinaca midig in loo tufona waa laga fiican yahay baxdigeedana ibnu xajar wuu keeni doonaa ayb marka xadiidkan wuxuu soo baxay ibnu cabdilbar sida uu yidhi wa qaala ibnu cabdilbar huwa kalaamun kharaja cala tacdiim lisha'ni alqiblati waa hadalkan in allaha baynahu wa bayna alqibla waa hadal ku soo baxay qiblada shanigeedoo la weyneynayo ayb wqad naزca bihi bacdu اlmuctasilati اlqaa'iliina biana allaha fi kuli makan wahuwa jahlu waadixun buu yidhi ibnu cabdilbar lianna fi lxadiidi anahu yabsuqu taxta qadamihi yanii xadiidkan dadka gobol baa waxay u qaateen mafhuum qaldan bay ka bixiyeen xadiidkan oo waxay yidhaahdeen maadaama la yidhi ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla yey waxay ka qaateen in ilaahay meel kasta uu joogo ayb taasna marka ibnu cabdilbar waa jahli buu leeyahay sababtoo ah haddii meel walba uu joogo dhanka bidix u tuf maxaa lagu dhahayaa marka waayahay waa jahli laftirkooda xadiidkii marka ay ka galeen ay ku dhacayaan ayb lianna fi lxadiidi annahu yabsuqu taxta qadamayhi wa fiihi naqdu maa asaluuhu intaas waa ibnu cabdilbar warkiisa ayb warkan dambe hadalka ibnu cabdilbar maaha tamhiidkuu ku yaallaa warkan waana ku waana laga arki karaa abwaabta marka ibnu shihaab iyo xadiidkeeda iyo meelaha kuwan kaloo muratabka ah abwaabta fiqiga ku tartiibsan waxaa weeyaan iyagu fatxulbariga oo kale juska afaraad afar boqol sagaashan iyo sideed ayuu warkaa ku yaallaa warkiis marka intaasuu ku egyaa oo wuxuu yidhi waqad nazaca bi hada alxadiidi bacdu man dahaba madhaba almuctasilati fii ana allaha caza wajalla fii kulli makaanin walaysa cala alcarshi weliba saasaa ku jirtiday warka ibnu cabdilbar dadka qaarkood baa marka waxay xadiidkan ku jiiteen oy u qaateen in ilaahay meel walba uu joogo carshigana uunan ka sarraynin ilaa in allaha baynahu wa bayna alqibla la yiri oo ku dhahayaa carshiguu ka sarreeyaa buu diidayaa ma ogtahay markaa ibnu cabdilbar wuxuu yidhi dadkaasaa qaateen oo yidhi walaysa cala alcarshi wa hada jahlun min qaa'ilihi lianna fi lxadiidi aladii jaءa fiihi annahyu can ilbusaaqi fi lqiblati annahu yabsuqu taxta qadamihi wa can yasaarihi wa hada yanqudu maa asaluuhu fii annahu fii kulli makaanin marka ibnu xajar macno ahaanuu warkan u sheegay marka waana soo gaabiyey isamarkaa kadib ibnu xajar waxa uu yidhi wa fiihi raddu calaa man zacama annahu cala alcarshi bidaatihi waa warka ibnu cabdilbar ou naqdinaa laftirkiisiibuu xujo ka dhigayaa marka isaga nacam ma saxsana marka warkan ibnu cabdilbar dadka dhahaya ilaahay carshiga kama sarreeyo ee xadiidkan qabsanayo naqdinaya isagiina marka ibnu xajar wuxuu leeyahy xadiidkan baa waxaa laga qaadanayaa oo raddi uu ku yahay dadka dhahaya ilaahay baa carshiga ka sarreeya yacnii ilaahay carshiga inuu ka sarreeyo qur-aankii iyo sunnadii iyo kulli waa sheegeen ibnu xajar laftirkiisa kitaabu tawxiid juska saddexiyo tobnaad baabun wa kaana carshuhu cala almaa marka uu baabkaa sharxaayo adiladii salafka iyo aqwaashii salafka oo dhan buu keenay marka oo weliba si kooban taqriiban safxo camal oo ku sheegay inta uu imaamu dahabi alculuw lilcaliy alcadiim oo ku sheegay ee aathaara taqriiban marka ibnu xajar waa sheegay isagoo qiraaya weliba oo sugaaya meeshanna marka sidan buu leeyay idiraabaa ku jira markayb walidaalika marka xadiidkan radin kuma aha ilaahay isagoo carshiga ka sarreeya ayaa qofka musalligaana siduu doono ugu soo dhowaan karaa isxaaq ibnu raahaweyhi iyo xamaad ibnu zayd iyana sidaasay dhaheen xamaad markii la weydiiyey ilaahay ma soo degaa waxa uu yidhi waa soo degaa ilaahay waa soo dhowaadaa siduu doonoona u soo dhowaadaa buu marka qurbi ayay tilmaamaysaa arrintan ee ma tilmaamayso ma tilmaamayso marka diidmo qur-aan kale yacni adilo kale ee culuwiga tusay ma diidaayo xadiidkan wax yirina oo salafkii ka midana ma jiraan macnahaas annagana waxaa saddexdii qarni dadkii khayrka lahaa in la raaco ayaa la ysfaray ayb a'immada qaarkood marka waa ka dhici karaa dambe muwaafaqo mararka qaar inay waafaqaan mas'ala min almasaa'il ku waafaqaan dad markaas iyagu dhunsan waa iska suurtagal ayb marka taana ma keenaysa a'immadan in qoladaas marka loo nisbeeyo iyadoo laftirkeeda ibnu rajab xadiidkan markuu sharxayo wuxuu yidhi wlam yakun asxaabu الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam yafhamuuna min hadihi الnusuus gayra almacna الصaxiix almuraadi biha ayb oo a'immadii marka saxaabada uma aynan qaadanin xadiidkan macnaha saxiixa waxaan ahayn uma aynan qaadanin ilaa markii uu soo waday oo uu ku fasiray inay tahay maciyo iyo yacni qurbi ayb qurbigiibuu marka maciyadiibuu caama iyo khaaso u kala qaaday sida mafhuumkee la yaqaano halkaasoo marka uu ku tilmaamay ilaa uu yidhi uma xadaa bacdahum man qalla waracuhu wasaa'a fahmuhu wa qasduhu wadacufat cadamat اllahi wahaybatuhu fii sadrihi waaraada an yuriya annaasa imtiyaazahu calayhim bidarajati اlfahmi wa quwati اnnadari fazacama ana hadihi اnusuusa tadulu cala ana allaha bidaatihi fii kulli makan kma yubkaa dalika can dawaa'ifa min aljahmiyati wاlmuctasilati waman waafaqahum tacaala allahu cama yaquuluuna culuwan kabiiran ayb wahada shayءu ma khaطra liman kana qablahum min aلصaxaabati radia allahu canhum whaa'ulaai miman yatabicu ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitnati waibtigaءa ta'wiilih waqad xadara الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam ummatahu minhum fii xadiidi caaishata uma dakara anahum marka wuxuu sii tilmaamay kabacdi maciyadii iyo aayadahaasay soo deliishadaan buu yidhi huwa macakum ayna maa kuntum iyo aayadihiibuu marka tafsiirkooda saxdaa sii tilmaamay meeshaasaa marka ibnu cabdilbar iyo ibnu rajab labadooduba saasay yidhaahdeen xadiidkan marka waa xadiid sha'niga qiblada weyneyn la weyneynayo ku soo baxay isagu manduuqa laa manduuqan walaa mafhuuman midna ma ku tusaayo in alla uunan carshiga ka sarraynin manduuqiisuna ma tusaayo mafhuumkiisana ma tusaayo waana sidaas ay saxaabada u qaateen ayb ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akbaranaa maaliku can naaficin can cabdillaahi bni cumara ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama ra'aa busaaqan xaaka ayuu arkay ama candhuuf fii jidaari alqiblati qiblada gidaarkeeda ah faxakahu waa xogay uma aqbala cala annaasi dadkuu ku jeestay faqaala waxa uu yidhi idaa kaana axadukum midkiin haddii uu yahay yusallii inuu tukanayo falaa yabsuq qibala wajhihi wejigiisa xaggiisa yaanu u candhuuf tufin fa ina allaha qibala wajhihi maxaa yeelay alle wejigiisa xaggiisa ayuu ahaaday idaa sallaa marka u tukanayo marka culuwiguna waa culuwi caam ah oo aan xaalad ku khaas ahayn xaalad kalena aanu ka marnayn mar walba ilaahay waa caalim calaa khalqihi baa-inun min khalqihi waaye qurbiguna waxaa weeyaan mararka qaaruu imaanayaa marka markaa salaad qofka uu ku jiro iyo markuu qofka sujuudsan yahay iyo markuu ducaysanayo iyo ayaa alla u dhowaa la yidhaahdaa qurbigu marka isaga maciyada caam ee khaas u kala baxdo qurbiguna waa xaalaadka qaar addoonka uu ku jiro ilaahay lafaqiisa iyo uu ku jiro ayuu alla u dhowaanayaa addoonkiisa siduu doonoon ugu soo dhowaadaa ilaahay addoonkiisa markaas alla uu addoonka usoo dhowaanayana carshigiisuu ka sarreeyaa oo ma la dhihi karo ilaahay subxaanahu watacaala carshiga kama sarreeyo ayb ibnu taymiyana macaanidaas aaduu u qariraa kutubihiisa ayb fa ina allaha qibala wajhihi idaa sallaa qala xadaثna cabdالlahi bn yuسf qaala akbarana malik can hishaam bni curwata can abihi can caaئiشhaةa أmi اlmuؤminiin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam ra'aa fii jidaari اlqiblati qiblada gidaarkeeda wuxuu ku arkay mukhaaan xaako ow busaaqan ama candhuuf ow muqaamatan ama xaako faxakahu waa xogay nebiga sal اllahu alayh ali wasalam masaa-isha sidaan oo kale hadda meeshaan hadda ibnu xajar sidaan uu dhahayo iyo kale iyo mararka qaar alimaamu nawowi iyo la arkaayo meelaha qaarkood sidaas oo kale sifaadka ku tacalluqo oo ay waafaqayaan raggaas mutakalimiinta oo kale ma waxay ka dhigaysaa iyaga in la dhihi karo waa ashcariyiin ayb maadaama ashaaciradu ay sidaas yeesho ma la dhihi karo maxaa yeele ashaaciradu qaanuun iyo nidaamay leedahay qaanuunkaas iyo nidaamkaasna kuma jiraan a'immadan horey kitaabuliimaan waxaan ku soo marnay in ibnu xajar mas'alada iimaanka ashaacirada uu ku khilaafsan yahay masaa-isha iimaankuna shanta mas'alo caqaa'idka lagu dersa ayay ka mid tahay waa ku khilaafsan yahay kitaabulqadar markaan gaarna inshaa allahu tacaalana waa arki doonnaa wuu ku khilaafayaa masaa-ishan laftirkooda kitaabu tawxiid salafka waxa uu ka soo naqliyo iyadana waa arkaysaa qaanuunka markaa shaaciraduna wuxuu ku dhisan yahay haddii naqli iyo ay iska hor yimaadaan iyo caqli in caqliga la hormariyo iyaguna waa la dagaalayaan mar walba waxaasoo kale ayb oo waxay leeyihiin saddex ixtimaala afar ixtimaal ayaa jirto caqliga iyo naqliga markay iska hor yimaadaan in naqliga in la hormar labadaba labadaba in la qaato laba iska hor imaanaysa in la qaato mustaxiilay dhaheen labadiiba in la radiyo labadii in la radiyana sax maahan bay dhaheen caqligii naqligii in naqliga la hormariyo caqliga laga tago naqli marka la leeya waa aayadaha iyo axaadiidta nebiga waxay yidhaahdeen taasna ma suurtoobaysa sababtoo ah naqligu inuu naqli yahay xaggee laga fahmeyna caqligaa lagu gartay dhaheen caqliga asala marka labadooda naqligaani inuu naqli yahay waxaan inay aayad tahay xadiid inay tahay caqligaa lagu fahmay haddii marka caqligii lagu fahmay laga tago oo qur-aan ha la qaato la yidhaha ama xadiid waxay yidhaahdeen caqli qur-aanka iyo xadiidkiina meesha waa ka baxayaan ilaa asalkoodii baa laga saaray war noocaasa uu dhigay fakru raazi ayb hal ixtimaal baa soo hareeyo marka in caqliga laga hormariyo taas aana saxsan waana madhabka ashaaciradu marka ay u cararaan mafzac ay ka dhigtaan waxyaabaha markay ku dhex wareeraan masaa-isha caqaa'idka iyo waxyaabahaas ibnu taymiya marka kitaabkan daru tacaarud alcaqli wanaqli ayuu ku naqdiyey arrinka isaga ayb caqli kaleu ku radiyey marka ibnu taymiya caqliga kale wuxuu yahay wuxuu yidhi mararka qaar qofku wuxuu u baahdaa nin dhakhtara inuu u tago jiro ayuu qabaa nin dhakhtara u aadaya caqligiisu wuxuu siinayaa ninkaa takhtarkaa inuu raadsado nin aad wax u yaqaan inuu raadiyo nin takhasus u leh waxaas inuu raadiyo caqliga intaas waa keenay haddii marka talada takhtarka iyo adiga caqligaagu iskhilaafaan tee hormari lahayd markaas waxaan kuuma roono waa kuu daran yihin haddaa isticmaasho waa dhimanaysaa yuri takhtarkii caqligiina wuxuu keenay waxaan biyo caadiyood cabi jirtay shalay waaye maxay kuu dilayaan isyiri labadooda kee la hormarinaa marka warka waxaa la hormarinaa soo maaha qofka khibrada leh caqligii aa ku tagtay aawo marka waayahay waxaas marka wax jira ma aha waa abaatiil iyo yacni asaatiir waxyaabahaasaa marka uu ku dhisan yahay madhabkan shaacirada iyo uu ku dhisan yahay a'immadanna waxaas shaqo kuma laha a'imo naqliyay ahaayeen imaamu nawowi iyo ibnu xajar iyo a'immadan waaweyn ayb muwaafaqadu marka mararka qaar waa dhici kartaa in imaamka uu ku waafaqo dad qalloocan inuu mas'ale ku waafaqo waa ijtihaadkiisu markaa taa waa loogu cudur daaraya iyaga imaamu mujaahid aayaddan wujuuhun yowma-idin naadira ilaa rabbihaa naadira ayuu wuxuu ku fasiray ay tantadiru hawaaba rabbihaa wejiyaalku waxay sugayaan inuu yidhi rabbigeed hawaabkiisa tafsiirkaas yaa iska lehna tafsiirkii muctasilada tafsiirkii muctasilada waa imaamka taabiciga mujaahid tafsiirkaasaa laga soo naqliyey a'immadii marka ma raacin tafsiirkaas waa ku diideen isagana muctasili waaye ma aynan dhihin oo u cudur daareen annaga marka taasaana laga rabaa ayb a'immadan marka qadarkooda ay leeyihiinna waa naqaanaa haddana marka muwaafaqadaas ay sameeyeenna maku raacayno mana ahan inaan nebi moxamed khilaafnay sala allahu calayh waali wasalam ayb waa bani aadam khada iyo sawaab labadaba u qalmo ayb innaga marka khadaooduna ma sii wadayno iyagana dembi dhaafaan ilaahay u weydiinaynaa wixii wanaagana marka waa ku raacaynaa waana qof walbo sida la yeeli lahaa ayb oo imaam ah ayb baabu xaki lmukhaati bilxasaa min almasjidi haddaa marka adiga isku dhejisid laakiin iyaga waxaa dhacayso kuwo kaloo iyaga ka waaweyn inaad khilaafta marka saxaabadii iyo taabiciintii iyo taasna ma ma toosna baabu xaki lmukhaati xaakadii xogiddeedii bilxasaa lagu xogo dhagax quruurux min almasjidi masjidka xaggiisa yacni ka ahaaday dhagax masaajidka yaallo inta la qabsado xaakadii lagu xogo waa dhagaxii masaajidka marka xaakadu inaynan najaas ahayn wa qaala ibnu cabbaasin ibnu cabbaas waxa uu yidhi in wadi'ta haddaa ku istaagtid calaa qadarin najaas najaasta oo radbin qoyan faqsilhu dhaq najaas qoyan haddaa ku istaagtid oo lugtaadoo qaawan ay ku istaagto dhaq iska dhaq wain kaana yaabisan qallayl haddii uu yahayna falaa maya ma la dhaqaayo dhaqib waxba lagaama rabo najaastiio qallalan iyo cagtaadiioo qallalan haddii najaastu ay qallalantahay cagtaaduna qoyan tahay ood saarto waa isnajaaseynaya markaas laakiin cagtaadiioo qallalan iyo najaastiio qallalan ayuu ka hadlaa ibnu cabbaas marka waxba kuuma dhibaysa hadday najaastu qallalan tahay adna a qallalan tahay wax kusoo raacaya ma laha ayb wahaadaa man kaana xaafiyan waa qofkii kabala-aan soconaya markaas yaa ka hadlaya waana masaladaa culimmadu iskuma aynan khilaafin ibnu cabbaas sheegayo laakiin haddii uu kaba ku socdo oo najaastu uu kaba kula istaago iyadoo qoyan ma la dhaqaa mase waa la tirtiraa dhulka unbaa lagu rugayaa labadaba waa la yidhi xadiidna waa ku soo arooray in kabta haddii lagu arko wasaq ama najaas dhulka la marmariyo dhulka qallalan la marmariyo la qallajiyo xadiid sunanka ku sugan waa sheegaya qaala markaa laakiin mas'aladaa waa mas'ale khilaaf ku jiro sidaaba raajix ha ahaato tan hore laakiin ibnu cabbaas hadda uu tilmaamaya qofku markay lugtiisu ay qaawan tahay najaas qoyan hadduu ku istaago inuu dhaqo iyaduma laysku khilaafsano taas lugtaada kabta ma aho qaalaba ibnu rajab saasuu yidhi qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala akhbaranaa ibraahiimu bnu sacdin qaala akhbaranaa bnu shihaab can xumayd bni cabdiraxmaan ana abaa hurayrata wa abaa saciidin xadaaahu ana rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalama ra'aa nukhaamatan ayuu arkay xaako fii jidaari lmasjidi masjidka gidaarkiisa ahaatay fatanaawala xasaatan ayuu soo qaatay quruurux faxakahaa dhagax buu soo qaatay yar masaajid ka soo qaaday faxakahaa wuu xogay faqaala waxau yidhi idaa tanakhama axadukum midkiin hadduu xaakoonayo falaa yatanakhamanna younan ku xaakoonin qibala wejhii wejigiisa hortiisa yaan u xaakoonin walaa can yamiinihi midigtiisana younan u xaakoonin walyabsuq can yasaarihi bidixdiisa ha u candhuuf tufo ow taxta qadamihi lyusraa ama gomadiisa bidix hoosteeda ku candhuuf tufo meeshaan marka ibnu ayb baabka kale marka aan ku darno baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yabsuqu can yamiinihi fi salaati midigtiisa xaggeeda u candhuuf tufi maayo salaadda dhexdeeda waa xugun kaloo hor leh kii hore in gacanta lagu xogo kadib wuxuu maray in dhagax masaajidku waxa yaallo inta la qaato lagu xogi karo midaanna waxay tahay midigta inaan candhuufta loo tufin awel qibladay ahayd midigta tarjamadan qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyt can cuqaylin can ibni shihaabin can xumayd bni cabdiraxmaan ana abaa hurayrata wa abaa saciidin akhbaraahu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama ra'aa nukhaamatan xaaka ayuu arkay fii xaa'idi lmasjidi masjidka derbigiisa ayuu ku arkay fatanaawala rasuulu llahi sal ly salama xasaatan nebigu dhagax ayuu soo qaatay faxatahaa waa xogay uma qaala waxauu yidhi idaa tanakhama axadukum midkiin hadduu xaakoonayo falaa yatanakham qibala wejhihi wejigiisa hortiisa ayaan u xaakoonin walaa can yamiinihi maxalushaahidka meesha midigtiisa xaggeedana younan u xaakoonin walyabsuq can yasaarihi bidixdiisa hawa candhuuf tufo ow taxta qadamihi lyusraa ama gomadiisa hoose gomadiisa bidixda hoosteeda haw candhuuf tufo qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranii qataadatu qaala samictu anasan qaal qaala الnabiyu sala اllahu alayh ali wasalama laa yadfilanna axadukum midkiin aan u candhuuftufin beyna yadayhi hortiisa aa qibladii xaggeeda laga wadaa walaa can yamiinihi midigtiisana yaan u candhuuftufin walaakin can yasaarihi ow taxta rijlihi ibnu xajar wuxuu yidhi awrada fiihi alxadiid aladii qablahu min طariiqin ukhraa can ibni shihaab uma xadiida anas ayuu soo arooriyey min dariiqi qataadata canhu mukhtasaran min riwaayatihi can xafs bni cumar mukhtasiran min riwaayatihi can xafs bni cumar walaysa fiihimaa taqyiidu dalika bixaalati salaa xadiidkan horou keenay abuu saciid kii horuu ku celiyey haddana xadiidkii anasuu ku celiyey labadooduna ma waa iska mutlaq way furan yihiinoo waqtiga salaadda la tukanayo ma la dhihin oo laguma qeydin fii waqti salaa nacam huwa muqayadun bidalika salaaduu ku qeydan yahay fii riwaayati aadam alaatiyati riwaayada soo socoto aadam ibn abi iyaas fi lbaabi aladii yelihi ku imaan doonto wakada fii xadiidi abi hurayra waxaa ku sugan altaqyiidu bidalika fii riwaayati hamaam alaatiyati bacdu iyadana fjara اlmuصنifu marka fii dalika calى caadatihi fi اtamasuki bima warada fii bacضi طرq اlxadiiثi aladi ystadilu bihi wain lam yakun dalika fii siyaaqi xadiiثi اlbaab caadada bukhaari maxay ahayd xadiidkii oo muطlaqu keena muqayadkiisa intee laga helaya waxaa laga helayaa طرq kale waqad jazma الnawawiyu markaa wuxuu yidhi wkaأnahu janaxa ilaa ana almuطlaqa fi riwaayatayni maxmuulu cala اlmuqayadi fiihima muطlaqa riwaayadan ku jiro muqayadka riwaayaadka kalea lagu xambaaraya wahuwa saakitun can xukmi dalika khaarija salaa ayb yani marka xugunka salaada marka laga maqan yahay qofka uunan salaad ku jirin xugunkeedu wuu ka aamusay waqad jazma الnawawiyu bilmanci marka imaam nawowi marka wuxuu yihi xataa markaan salaad lagu jirin qiblada xaggeeda in candhuuf loo tufa maaha iyo midigta fii kulli xaalatin daakhila asalaati wa khaarijaha sawaaءn kaana fi lmasjidi am gayrihi waqad nuqila can maalikin annahu qaala laa ba'sa bihi imaam maalik inuu yidhi khaarija salaa dhib ma laha yacni khaarija salaa wayashhadu lilmanci mancigu inuu caam yahay waxaa u marqaati kacayo maa rawaahu cabdurazaaq wagayruhu can ibni mascuud annahu kariha an yabsuqa can yamiinihi walaysa fii salaatin ibn mascuud wuxuu nacay inuu midigta candhuuf u tufo isagoon salaad ku jirin wa can mucaadi bni jabalin qaal maa basaqtu can yamiinii mundu aslamtu midigtayda candhuuf uma tufin intaan islaamayba wa can cumara bni cabdilcasiis annahu nahabnahu canhu mutlaqan wiilkiisii buu ka celiyey duuduub ahaan wa kaana aladii khasahu bixaalati asalaati akhduhu min cilati nahyi almadkuurati fii riwaayati hamaam can abi hurayrata xaysu qaala faina can yamiinihi malakan ayb marka salaadda waxaa ku gaaryeelaya waxyaabaha ku gaaryeelaya waxay tahay waxaa lagu dhex tilmaamay midigtiisa inuu malag joogo markaas hada idaa qulnaa ina almuraada bilmalaki ina almuraada bilmalaki hayru اlkaatibi wاlxaafidi yacni malaggaan markaa salaad tukanaysa midigtaada jooga waa kee kii adiga ku ilaalinaya maaha waa mid kale fayadharu xiina idin ikhtisaasuhu bixaalati salaa markaasaasay u muuqanaysaa wsayaأti اlbaxu fi dalika in shaء allahu tacaala waqaala alqaadi ciyaad annahyu can اlbusaaqi can اlyamiini fi الsalaati inama huwa maca imkaani gayrihi marka layska reebayo midig yaan candhuuf loo tufin hadday keyrkeed suurtagal tahay fain tacadara falahu dalika haddii midig waxaan ahaynba aadan candhuufu tufi karin markaa midigta u tufi kartaa buu keensaday isagu qultu marka ibnu xajar wuxuu yihi laa yadharu wujuudu اtacaduri maca wujuudi اthawb اladii huwa laabisuhu cudurdaar maba imaa karuu yidhi marada oo watoba haddii haddiiba ou maro wato midigtii baan bidixdii baan candhuuf u tufi waayey hortaydiina waa layga reebay midigtaa ee hartay maba dhihi karaba maradiisuu ku tufaa candhuuf midigtiina waa uga badbaadiyay sidaas marka fain tacadara falahu daalika haddii maro ounan u waayo markaas waa suurtagal may waxaan ujeedaa tiyo kale soo noqdee laa yadharu wujuudu اtacaduri maca wujuudi thawb aladii huwa laabisuhu waqad arshadahu shaaricu ila tafni fiihi nebigana dadka waaba ku hanuuniyey isagaa maradiisa ku tufay markaas isku jejebiyey wa qaala alkhaطaabiyu in kaana can yasaarihi axadu falaa yabsuq fii waaxidin falaa yabsuqu fii waaxidin min aljihatayni haddii bidixdii ou qof kaa jirana ma u tufaysid markaa midig walaa bidix midna laakin taxta qadamihi ow thawbihi lugtaada hoosteeda ama maradaada ku hartay marka qultu wa fii xadiidi طaariqin اlmuxaaribiyi cinda abi daawuud maa yurshidu lidalika fainahu qaala fiihi ow tilqaa'a shimaalika in kaana faariqan riwaayada abu daawuud in kaana faariqan waa hadday bidixdu faaruq tahay wailaa fahaakadaa sidaan buu yeela wabasaqa taxta rijlihi mugtiisa hoosteedu ku tufay wadalaka waana marmariyey walcabdirazaaq min ariiqi caطaa can abi hurayrata naxwuhu walow kaana taxta rijlihi maala shayun mabsuudun ow naxwuhu tacayana hawbu oo haddii waayahay masaajiddan hadda annaga aan ku tukanayn oo gogasha la dhigay ay tahay xaakada iskaga tufmaa lagu dhahayaa maya markaas maradii unbaa soo hartay mara marada unbaa ku tufay candhuufta ayb wlow faqda hawba maala falacalla balcahu wlaa min irtikaabi اlmanhiyi canhu haddii marka maradiina ay suurtogeli weysay muxuu samaynaya waa iska laqayaa intuu nahyi kori lahaa inuu iska laqaa uroomo ayb siyaabahaasoo marka sheegay baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan liyabsuq can yasaarihi bidixdiisa u candhuuf tufo ow taxta qadamihi اlyusraa ama gomadiisa bidixda hoosteeda ha u tufo qال xdثna آdم qال xdثna شhucبة qال xdثna qتاadة qال smctu أنس بn maliki qاal qاl النبyu slى الlه عlيه aلي وsلم إna الmؤmina mؤminku إida kana fi الصalaaةi riwaayada marka qeydka uu sheegay waa kana riwaayadan marka salaaday sheegtay khaarija salaad waa ka aamustay khaarija salaad aaaartii صaxaabada iyo waxay keenayaan markay fahmka asxaabta salaad iyo keyrkeedba inay camimeen ida kaana fi salaati haddii uu yahay fainamaa yunaajii rabbahu rabbigii ayuu la faqayaa falaa yabsuqanna bayna yaday hortiisa yownan u candhuuftufin walaa can yamiinihi midigtiisana yaan u candhuuftufin walaakin can yasaarihi bidixdiisa ha u candhuuftufow taxta qadamihi qaala xadaanaa caliyun qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna qaala xadaana zuhriyu can xumayd bni cabdiraxmaan can abi saciid ana nabiya sala allahu calayh waali wasalama absara nukhaamatan ayuu arka xaako fii qiblati lmasjidi masjidka qibladiisa ah faxakahaa bixasaatin dhagax buu ku xogay uma nahaa an yabsuqa arajulu markaa kadib wuxuu reebay qofku inuu u candhuuf tufo beyna yadayhi hortiisa ow can yamiinihi ama midigtiisa walaakin can yasaarihi bidixdiisa ow taxta qadamihi lyusraa ama gumadiisa bidix hoosteeda wa can izuhriyi samica xumaydan can abi saciidin naxwahu dadku badanaa waxaa qaalib ka ah marka masaajidda iyo kale waxaa arkaysaa dariishadahan qiblada ay ku aadan dad canuufta ka tuuraayo ma fiicna in layska dhaafo qibladii inaan xaggeedaba candhuuf loo tufin maradaada ku tufo candhuuftan haddii aadan si kale yeeli karin haddaad bixi karto meel munaasiba la aadi kartidna oo sharciguna kuu ruqseeyey qof muslimana aadan ku dhibaynin la aad meelahaas ayb haddaad marka laakiin candhuuftaada sharcigiina meeshii uu ku faray meeshii yani uu kaa reebay aadan ka ilaalinin nahyi baa ku dhacay amase sharcigii haba ku faro laakiin dad baa ku dad baa ku dhibaysaa iyadana lama ogola iidaha sharcigu markuu ku farayo waa haddaadan dad dhibaynin dad laa darara walaa diraar qof muslim marka dhib loo soo jiida ma saxsana dadkeenna marka waxay aad u caadaysteen aad foolxumana oo ah weliba meelaha masaajidda laga soo galo subaxdii oo kale iyo waxaad arkaysaa waa buuxdaa dadka gobol waa ku cadaydaan qaar waa ku xaakoodaan meeshii oo laga yaabo marka carra xataa aynan ahayn markaasaa masaajidda aan la soo geli karin ilaahay ka cabsada saas yaa la yeeli gurigaaga kusoo cadaysa haddaa caday u baahan tahay ama haddii aad cadaysatana iska laq wixii markaa hadday cadowga hadduusan ahayn markaas wasaq markaas aad zuulinaysay haddaynan ahayn hadday wasaq iyo tahayna musqulaha iyo meelaha munaasibkaa la raadso qof muslima candhuuftaada ha ku dhibin ayb markaasaan lugta la dhigi karin kabtaadii haddaad saas u dhiga maagto hadday kabta dhinaca kala aaddo waxaa laga yaabaa inaad markaa cagaha la gasho candhuuf qofeed weliba salaada waqtiga subaxa aad in layskaga dhaafo waxaasoo kale wa can izuhriyi samica xumaydan wuxuu ugu soo celiyey marka waxaa ku jiro ayb samica xumayda can abi saciid ayb riwaayada hore marka can xumayd can abi saciid ay ahayd riwaayadan marka samaacay sheegi baabu kafaarati lbusaaqi fi lmasjidi baabu bayaani kafaarati اlbusaaqi candhuufta kafaaradeeda kafaara gudkeeda xukunka ku soo arooray acdeynteediibuu u baab yahay filmasjidi lagu xaakoodo baabu bayaani kafaarati ilbusaaqi candhuufta kafaara gudkeeda filmasjidi masjidka dhexdiisa lagu candhuufo caddaynteediibu u baabiya oo qofka haddii masaajidkii xaaka ay kaga dhacdaba maxaa kafaaro u ah ayb qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa qataadatu qaala samictu anas bna malikin qaal qaala anabiyu sala allahu calayh ali wasalam albusaaqu fi lmasjidi xaakada masjidka dhexdeeda khadii'atun weeyaan gef albusaaqu xaakada filmasjidi masjidka dhexdiisa ahaanayso khadii'atun gef weeyaan qofkii tufay bay gef ku tahay wa kafaaratuhaa kafaara gudkeedana dafnuhaa weeyaan duugiddeeda in la duugo oo inta cara haddii masaajidku uu yacradii la qaado laga bixiyo amase in meeshiiba si aynan qof u dhibaynin loo duugo ayb sidaa marka xadiidka markay tarjamadu way isleeyihiin meeshaan marka baxdi aada muhim oo ibnu xajar ku qoray ayb waxa uu yidhi qaala alqaadi ciyaad innamaa yakuunu khatii'atan idaa lam yadfinhu qaadiciyaad wuxuu yidhi waxay dembi noqonaysaa haddaan la duugin hadduusan duugin wa amaa man araada dafnahu falaa laakiin qofkii inuu duuga rabo dembi kuma aha haddii masaajidku caakadu duugmaysaa laga hadlaa dabcan waraddahu nawowiyu alimaamu nawowina waa radiyo faqaala waxa uu yidhi huwa khilaafu sariixi alxadiidi xadiidka sariixiisa sida ka muuqatee kacab khilaafkeeda maxaa yeele xadiidku kafaarow sheega un wuxuu yidhi masaajidka lagu xaakoodo maxaa ka la yeelo waa dembi kafaaradeeduna waa duugis marka qofkuna uma bannaano inuu yidhaha dembigii baan sii hormarsanaya aniga hadhowan kafaaro la imaana marka taas lama rabo uu leeyahay fahmaysaayani imaamu nawowi wuxuu diidaya waxaan kafaaradeeda waa laguu sheegay laakiin ha gelinba marka horena shaygu marka inaad tidhaha dembiga waa samaynaya hadhowna kafaaro gudanaya ma saxsana ayb huwa khilaafu sariixi اlxadiidi qultu wa xaasilu الnisaaci ana hunaa cumuumayni tacaaradaa meeshaan marka feeriday wuxuu leeyahay wa xaasilu الnisaaci dooda xaasilkeeda iyo isukeenkeeda waxaa weeyaan ana haa hunaa cumuumayni laba cumuum ayaa meeshaan ah tacaaradaa oo iscaariday wahumaa labada cumuum uu kuu sheegaa qowluhu waxaa weeyaan albusaaqu fi lmasjidi khadii'atun xaakada masaajidka dhexdeeda ahaanaysa waa dembi xaakada waa cumuumaa ku jira si allaalaha loo xaakoodo si uun masaajidka dhexdiisaba loogu xaakoodo inay dembi tahay say doonta ha ahaa cumuumaa ku jira wa qowluhu walyabsuq can yasaarihi ow taxta qadamihi midigtiisa ha candhyacni bidixdiisa ha u candhuuf tufo ama cagtiisa hoosteeda tanna maxay sheegaya marka masaajid iyo iyo hayrulmasjid ba waa soo gelaya si guud waa hadda xadiidkan masaajid iyo hayrulmasjid ba waa soo gelaya meesha walyabsuq can yasaarihi aw taxta qadamihi masaajid laguma qeydin cumuumka marka labada cumuum meeshaas waayo marka fannawawiyu imaamu nawowi marka yajcalu lwala xadiidka hore cumuumkii wuxuu ka dhigayaa caaman imaamu nawowi xadiidka hore cumuumkiisa u daynaa oo wuxuu leeyahay masaajidka in lagu xaakoodo si walbaa uma bannaano ayb xataa isaga marka suuradda waxaa soo gelaysa maradaada xataa haddaa ku tufto masaajidkii dhexdooda dhexdiisiiba in lagu xaakoodo isagu waa caam waana khadii'a waana gafow leeyahay ama duug ama ha duugin yacnii duugisteeda niyeyso ama ha niyeysanin kaas marka caam uu ka dhigay imaamu nawowi wayakusu ataaniya xadiidka labaad walyabsuq can yasaarihi oo taxta qadamihina wuu gaar yeelayaa wuxuu ku khaas yeelayaa bimaa idaa lam yakun fii masjid goormow qofka bidixdiisa iyo hoostiisa candhuufka u tufaa waa hadduunan masjid joogin bannaankaas aad ku tukanaysa mala fahmaa marka imaamu nawowi isaga marka wuxuu wataa masaajidka waa caam inaan candhuuf lagu tufaynin ee kan dhahaya bidixa loo tufana masaajid maahan bannaanka waayuu leeyahay markaa ku tukanaysa ayb wlqaadi qaadiciyaadna bikhilaafihi waa isaguna yajcalu haaniya caaman qaadiciyaad midka labaad oo caam ka dhigaya oo candhuufta bidix ha loo tufo hoosta ha lagu tufo oo yacnii gumadaada bidixda hoosteeda u tuf marka la leeyahay masjid iyo khaarijalmasjidba caamuu ku yahay mana la khasisayo dhaha wayakusu alawala tan horow marka khasisaa albusaaqu fi lmasjidi khadiicatun muxuu ku gaaryeelayaa biman lam yurid dafnaha qofka aan rabin inuu duugo yacni midkan wuxuu leeyahay xadiidkan hadda annaga aan hayno oo albusaaqu fi lmasjidi khadiicatun waa la khasisaa waxaa lagu khasisaya qofka aan rabin inuu duugo laakiin qofka raba inuu duugo khadiica kumaba aha halkaasuu marka maray labadoodii marka laba laba mafhuumay kala keeneen marka ayb waqad waafaqa alqaadiya jamaacatun qaadiciyaad jamaaca waafaqda minhum ibnu makiy fi tanqiib waalqurtubiy fi lmufhim wagayruhuma ayaa raaceen wayashhadu lahum xaafidku marka wuxuu le iyaga qowlkooda waxaa xoojinayo maa rawaahu axmedu biisnaadin xasanin min xadiidi sacdi bni abi waqaas marfuucan qaal man tanakhama fi lmasjidi falyugayib nuqaamatahu an tusiiba jilda mu'minin aw hawbahu fatu'diyahu waxaa laga maxaa loo diiday masaajidka lagu xaakooda qof inay dhibtaa laga cabsana marka haddii qofka uu duugaayana qof ma dhibaysay markaan taasaa marka iyaga qowlka qaadiciyaad xoojinaysu leeyahay wa awdaxu minhu fi lmaqsuudi maa rawaahu axmedu aydan watabaraaniyu biisnaadin xasan min xadiidi abi umaamata marfuucan qaal man tanakhaca fi lmasjidi falam yadfinhu fa sayi'atu ninkii masaajidka ku xaakooda aan duugin waa dembi aan duugin shardiga looga dhigay wain dafanahu haddii uu duugana faxasanatun waa xasanada falam yajcalhu sayi'atan kama dhigin sayi'a ilaa biqaydi cadami dafni sayi'a lagama dhigin ilaa biqaydi cadami dafni wanaxwuhu xadiidu abi dar cinda muslim marfuucan qaal wawajadtu fii masaawi'i acmaali ummatii an nukhaacata takuunu fi lmasjidi laa tudfan qaala alqurdubiyu falam yahbut lahaa falam yuhbit laha xukma sayi'ati limujaradi iiqaaciha fi lmasjidi bal bihi wa bitarkiha gayri madfuunatin dembigu marka laba shay ka imaana in lagu candhuuftufo iyo inaan la duugin labadaa wadajirkoodu ka imaana dembiga intaha wa rawaa saciid bnu mansuur can abi cubaydata bni اljaraax annahu tanakhama fi lmasjidi buu ku xaakooday leylatan habeen fanasiya waa hilmaamay an yadfinaha inuu duugo xataa rajaca ilaa mansilihi faakhada shuclatan buu qaatay shuclad min naarin dab ah uma jaaa waa yimid fadalabaha waa raaraadiye xataa dafanaha intuu ka duugay uma qaala alxamdu lilaahi aladii lam yaktub calaya khadiicatan alleylata markaasu wuxuu yidhi ilaaha mahadle allihii aan dembi ii dhigin cawadaan dembiga goormaa dhigiddiisu ay imaanay marka haddaan la duugin ayb waxaanoo marka adilo ah iyo ka badan buu sheegay oo isagu markaa xoojinayo qaadiciyaad warkiisa marka kitaabku waxaa weeyaan doodaa doodan culimmado kale waa laga faa'iideysana xataa usuulkii tadbiiqay u noqoneen dalaalada iyo sida wax loo fahmaaye iyo hadda labadan xadiid laba caam waay nin walbaa marka mid buu takhsiisiyey midna cumuumkiisuu ku dhaafay labadoodii qaadiciyaad iyo imaamu nawowi saxadna moodaa marka qaadiciyaad inuu xoojinayo ibnu xajar tambiihun meeshaas marka fiiri fi lmasjidi meesha ah albusaaqu fi lmasjidi darafun lilficli ficilkay daraf u tahay falaa yushtaradu kownu lfaacili fiihi darafku wuxuu u baahan yahay marka filmasjidi waa jaari majruur fiida waa darfiye ku dhex jiray keenaysaa marka meelay ku tacalluqday u baahan tahay wuxuu leeyahay darafkan ama yacnii jaari majruurkan wuxuu ku tacalluqaa ficilka faacilka ma ku tacalluqayo shaqana kuma laha maxaa ku jira marka faa'iidaha waxaa ku jirto qofku ama masaajidka ha ku dhex jiro isaga ama masaajidka bannaankiisa ha joogo candhuufta masaajidka dhexdeeda ku jirta waa wax laga hadlaya isagoo masaajidka bannaankiisa ku jirta hadduu candhuuf ku tufo masaajidkii iyo isagoo ku dhex jira hadduu ku tufo isla mid ayb albusaaqu candhuuf tufidda filmasjidi qofka isagoo masaajidka ku jira oo ku candhuuf tufa ma aha qofku isagoo marka ama ha ku jira ama ha ka baxsanaado isagu maaha waxaa jaari majruurkan uu ku tacalluqayo wuxuu ku tacalluqaya waxaa weeyaan ficilka laftirkiisuu ku xiran yahay falaa yushtaradu kownu lfaacili fiihi xataa low basaqa man huwa khaarija almasjidi fiihi tanaawalahu nahyu ama qofkaa ku dhex jira ama bannaankaa kaga jira ayb baabu dafni الnukhaamati fi lmasjidi ayb baabu bayaani xukmi dafni الnukhaamati xaakada duugisteeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ahaanayso qaala xadaanaa isxaaq bnu nasrin qaala xadaanaa cabdurazaq can macmarin can hamaam samica abaa hurayrata can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal idaa qaama axadukum midkiin haddii uu istaago ila salaati salaaddii uu isu taago falaa yabsuq amaamahu hortiisa yaanu candhuuf tufin fa inamaa yunaaji allaaha alla ayuu la faqayaa maadaama fii musallaahu muddata dawaamihi fii musallaahu inta uu musallihiisa iyo meesha uu ku tukada daa'im ku yahay walaa can yamiinihina yaanu u candhuuf tufin fa ina can yamiinihi midigtiisa malakan ayaa ah waliyabsuq can yasaarihi bidixdiisa ha u candhuuf tufo ow taxta qadamihi ama gomadiisa bidix hoosteeda fayadfinuhaa markaa waa duugayaa marka duugista marka baabku baabu dafni nuqaamati fi lmasjidi ay jawaazu daalika waa arrintaa inay bannaan tahay in la duugo ayb fa ina can yamiinihi malakanna malagaani marka makii salaada ku gaarka ah miyaa mise waa xaakan ilaalinaya isaga ayb intaba marka waa ku suurtagal baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa badarahu lbusaaqu xaakadii haddii ay soo ku soo degdegto falya'kud ha qaato biطarafi thawbihi maradiisa darafteeda ha qaato ha qabsado oo markaa ku candhuuftu foga idaa badarahu lbusaaqu xaakadu hadday soo dhaafto ayb oo afkii ay usoo buuxsantay usoo gasho meel kaleu geeyana aanay jirin falya'kud biطarafi tawbihi maradiisa darafteeda ha qabsado markaa ha ku tufo qaala xadaanaa maliku bnu ismaaciil qaala xadaanaa zuhayrun huwa bnu mucaawiyata aljucfiyu qaala xadaanaa xumaydun wahuwa bnu xumayd bnu abi xumayd aطawiil can anasi ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam ra'aa nuqaamatan ayuu arkay xaaka fi lqiblati qiblada xaggeedu ku arkay faxakahaa waa xogay biyadihi gacantiisiibuu ku xogay wa ru'ya minhu waxaa laga arkay karaahiyatu yani kahasho ow ru'ya karaahiyatuhu ayaa la arkay kahashadiisa lidaalika uu kahanayo wa shiddatuhu calayhi iyo addarnaantiisa korkiisa uu ku daran yahay wa qaala waxa uu yidhi in axadakum idaa qaama fii salaatihi midkiin haddii uu salaadiisa dhexdeeda isu taago fa inamaa yunaajii rabbahu rabbigii ayuu la faqayaa ow rabbuhu rabbigii beynahu wa beyna qiblatihi ayuu ahaaday ayuu yahay waana ka soo hadalnay marka kale falaa yabsuqanna fii qiblatihi qibladiisa yaanu candhuuf tufin walaakin can yasaarihi ow taxta qadamihi uma akhada nebigu wuxuu qabtay darafa ridaa'ihi go-iisa kore daraftiisa fabasaqa fiihi waa ku candhuuf tufay wa radda bacdahu calaa bacdin qaarkiis buu qaarka kale ku celiyey isku celceliyey qaala waxa uu yidhi yafcalu haada ama sidan haakada sidan oo kale u samaynaya marka ficil ahaanna nebigu waa u sameeyey qowl ahaanna waa u faray waxaa ibnu cabdilbar uu leeyahay adiladan dhan waxaa laga qaadanayaa mas'alo ah qofka hadduu candhuuf tufo salaadda inaynan ka buraynin isagoo salaaddii ku jira hadduu candhuuf tufo salaaddii ka buri mayso candhuuftaasi ama sawt ha la socdo ama yaanu la soconin candhuufta waxaa dhici karta in sawd ou la soco karan oo qofku markuu candhuuf tufa waxbaa laga maqlaa ayb waxyaabahaasoo dhan dhib yacni dhib u keeni maayo salaada waxa wax dhibaayana waxa ay tahay kalaamka la fahmi karo qofku markuu hadal wax hadal la dhihi kara salaadda dhexdeeda uu ku hadlo ayaa salaaddu ay ka buraysaa weliba isaga oo kas u yeelay oo caamid oo u qasday taxriimkeedana og weliba haddii xaaraan inay tahayba uunan ogeyn xataa salaaddii ka buri maysa oo ninkii yidhi waa hukla umayaah maa sha'nukum tanduruuna ilaya xadiidkii muslim uu wariyey min xadiidi mucaawiyata bni alxakam nebigu salaadda ku celi ma uunan dhihin ayb waxay keenaysaa marka taasoo kale iyo waxyaabaha marka ooyinta qofka uu ooyo iyo ooyinta qofka uu salaadda dhexdeeda ku ooyo iyo candhuuftufka uu sameeyo iyo qufaca uu sameeyo iyo tanaxnuxa uu sameeyo uu yidhaahdo kale iyo waxba salaadda ka burin maysa ayb tanaxnuxaasaa marka dadka gabal ay aada ugu dhiban yihiin ayb oy leeyihiin salaadda waa jebinaya waa jebinaya salaadda kutubtan furuucdana waxaan ku aragnay waxay ku qeydayaan iyaga laftirkooda wax si u dhib badanba in la taxqiijiyo oo wuxuu leeyahay yacni laba xaraf waa inay ka daahirto ayb tanaxnuxa iyo ooyintu iyo in dahara fiihi xarfaani batala hadday laba xaraf ka muuqato waa burayaan marka qof hadda adiga aam yidhi yani maxaa ka muuqday xuruuf la garan karo la fahmi karo wax hadal la dhihi kara miyaa ka muuqday ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay salaada qofka isagoo ku jiro hadal wax hadal la fahmaayo ama yacnii wax hadalba la dhihi karo haddii la doonayaanba la fahmini hadal wax ah haddii qofku ay ka yimaadaana salaadda ka buraysaa wixii aan hadal ahaynna salaadda kuma burtan ayb ilaa dadka gabal waxaan arki jirnay haddii imaamku uu salaaddii jahriyada akhrinayo haddii ay yacnii dhuunta ka xiranto inuunan dhihin waayay leeyihin waa iska aamusa hoosta wixiisa u akhrisana jahrigii buu ka tegay ila jahrigu waa sunnay leeyinkanna waa mubdil waa mubdil marka waxay farac ka tahay wax aan sugnaynay farac ka tahay waxaan sugnayn marka in lagu xiiqo lagu rafaado ma aha ayb qofka wax la fahmayo xuruuf la yaqaano ama yacnii xuruufnimadeedu la la dareemi kara haddii uu ku hadla haa isagoo og weliba kasna u yeelay haa wixii kalena ma burinayaan salaada baabu cidati alimaami annaasa fii itmaami asalaati wa dikri alqiblati baabu cidati alimaami imaamka waanintiisa uu waaniyo caddaynteediibu uu baab yahay annaasa dadka uu waaniyo marka waa masdar faacilkiisii loo idaafeeyey mafcuulkiisiina nasbiyey fii itmaami salaati salaada taamyeelideeda uu ku waaniyo wadikri alqiblati iyo qiblada sheegiddeeda shani yani iyo wadikri alqiblati qiblada sheegiddeeda qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tinisiyu qaala akhbaranaa maaliku can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal hal tarawna ma arkaysaan qiblatii qibladeyda ma arkaysaan haahunaa meeshaan ma arkaysaan fa wallaahi baan ku dhaartay maa yakfaa calaya iga qarsoonaan maayo khushuucukum khushuuciinna walaa rukuucukum rukuucdiinnana iga qarsoonaan mayso innii la araakum anigu waan idin arkayaa min waraa'i dahrii dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkaya marka isjira waaye dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkaayo isjira ibnu rajab meeshaan marka waxa uu yidhi dallat haadihi alaxaadiidu axaadiidtan waxay tustay calaa anna man ra'aa man yusiiu salaatahu qofkii arka qof salaadiisa xumaynayo fa innahu ya'muruhu biixsaani salaatihi waxuu farayaa in salaaddiisa uu hagaajiyo wayaciduhu waa waaninayaa wayubaaligu fi lwacdi wacdigana aad buu ugu xeel dheeraanayaa fa ina alquluuba tastajiibu ila alxaqi maxaa yeeley quluubtu xaqa way aqbalaysaa bilmawcidati alxasanati bay ku aqbalaysaa mawcidada wanaagsan ayb maa laa tastajiibu bilcunfi cunfi iyo qaylo waxaynan ku aqbalin marka dadka xanaaq iyo qaylo iyo weji kaduudid iyo wax in loogu sheego waxba loogama helayan waxaa wanaagsan qofka in si fiican wax loogu sheego laa siyamaa idaa camma bilmawcidati walam yakhusa axadan weliba kuma sii jirta buu yidhi mawcidada hadduu caam ka dhigo oo qof uunan ku gaar yeelin nebiguna mawcidadiisu saas u badnaa jirtay maa baalu aqwaamin markuu dad wax ku arko wuxuu dhihi jiray war dad xaalkoodu waa maxay waxay waxaa maxay u samaynayaan dadkaas si caama inuu dadkii u sheego kiina waa fahmayaa qaladka galay sayna lama ceebaynin markaa wain khasa huna yulayinu lahu lqowl hadduu qof gaara u haystana waa inuu qowlka u jilciyo haddii kale shaydaanku inuu dhinac kale la qaado ayaa la arkaa arkiddan marka rasuulka uu arkayo gadaashiisa wax ka arkaayo sida uu uga arko sida uu hortiisa wax uga arko oo kale salaadda miyay ku khaas tahay markuu ku jiro mase waa caam ayb waxa uu yidhi wa fiihi daliilun cala almukhtaari ana almuraada biاlru'yati alibsaar wa daahiru اlxadiidi ana dalika yakhtasu bixaalati الsalaa xadiidka daahirkiisa salaadda xaalkeedu xaaladdeeda inuu ku khaas yahay baa ka muuqato wayaxtamilu an yakuuna dalika waaqican fii jamiici axwaalihi waqad nuqila dalika can mujaahid mujaahid baa isaga caam yeelay daahirka xadiidka laakiin salaaddii dhexdeedu u tilmaamaya baabun hal yuqaalu masjidu bani fulaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan qaala xadaanaa yaxya bnu saalix whuwa alwuxaadiyu qaala xadaanaa fulayx bnu sulaymaan can hilaali bni caliyin can anas bni maalikin qaal sallaa lana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam salaatan ayuu noo tukaday uma raqiya almimbara mimbarkiibuu koray faqaala fi salaati salaaddii dhexdeeda waxa uu ku yidhi wa fi rukuuci rukuucdii dhexdeedii ayb faqaala fi salaati yacni salaadda shanigeeda wuxuu ka yidhi wa fi rukuuci rukuucdii shanigeeda inii la araakum waan idin arkayaa min waraa'ii gadaasheyda ayaan idinka arkayaa kamaa araakum saan idiin arkayo horteyda markaad joogtaan marka salaadda iska hagaajiyo baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan hal yuqaalu ma la dhahayaa masjidu bani fulaan masjidka reer hebel ma la dhahayaa yacnii masaladuna waxay tahay masjidka ma loo nisbayn karaa qofkii dhisay ayb ama ciddii dhistay ma loo nisbayn karaa taasu marka tarjamadana wuxuu ka dhigay istifhaam ayuu geliyey istifhaamkana waxaa keenay culamada qaar baa diiday oo waxay yidhahdeen wa ana almasaajida lilaahi sheeka allah iskale marka masjidu bani fulaan ma la dhahayo ayb laakiin sidaas ma xoog badna oo waxaa xoog badan in la dhihi karo sida xadiidkan uu ku sheegi doono iyo axaadiid kaleba ku sugan ayb taasna marka waxaa laga hadlayaa waxay tahay dhulkoo dhan ama masaajidaba ilaahay baa ha lagu caabudo weeyaan macnuhu weyaan ilaahay maaha cid kale la la lagu dhex caabudin qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf marka halkan laga bilaabo abwaab lmasaajid uu gala imaam buhaari mara qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa malikun can naaficin can cabdillaahi bni cumar ana rasuula llahi sal ly slama saabaqa bayna alkhayli nebigu wuxuu tartansiiyey fardihii allatii udmirat la bog laalay fardihii yacnii la bog duubay oo ah yacnii dumaarku waxaa weeyaan muddo inaan wax la siinin oo faraska la gaajaysiiyo si uu aad ugu ordo culayskiisa ou isdhimo xoogaya min alxayfaa'i laga bilaabo wa amaduhaa yoolkeedana meesha ugu dambayso tartanku ku dhammaanayana taniyat alwadaac wa saabaqa bayna alkhayli fardihii buu tartansiiyey allatii lam tudammar aan la bog laalin min athaniyati laga bilaabo ilaa masjidi bani surayq waxaanushahid marka ilaa masjidi bani surayqu ka wada laakiin hadda masaajidkan waktigii nebiga saan ma la dhihi jiray ixtimaal baa karan ah mase mar danbaa loola baxay masjidu bani surayq ma ku caddo hadda xadiidkan waktigii rasuulka in sidaa la dhihi jiray ma ku caddo waxyaabo badanna waa jiraanoo magacyadoodu isbedeleenoo maalan axaadiista aad ku dhex arkaysid maalan wuxuu ku leeyahay hebel yaa yacni meeshaas isagoo joogo halkaasaa yacni nebigu halkaasuu ku tukaday daaru lqadaa cinda daari alqadaa oo kale daaru lqadaa wakhtigii nebiga daar la dhaho ma jiri jirin wakhtigii dambe ee saxaabigan xadiidka uu ka sheekaynayaa daarulqadaa la dhihi jiray meeshaas ayb meeshaasuu marka wax inuu ku tusa rabaa ayb kan marka inay sidaasoo kale tahay oo marka masjidu bani surayq ma dhici kartaa waa dhici kartaa waxaa ka fiican buu marka ibnu rajab yidhi oo yacni maqsuudka lagu gaari karaa xadiidka nebigu uu yidhi wa masjidii haada oo saxiixa ku sugan laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid masjid alxaraam wa masjid alaqsaa wa masjidii nebigaasaa isu nisbeeyey masaajidka kaasaa kaga habboon buu yidhi marka oo waxna aynan ku jirin ixtimaal uunan soo geli karin wa anna cabdallaahi bni cumar kaana wuxuu ahaa fii man saabaqa bihaa dadkii ku tartamay ayb baabu lqismati wa tacliiqi alqinwi fi lmasjidi baabu lqismati qeybtii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay hanaa'imta iyo lagu qaybeeya wa tacliiqi alqinwi wa xukmi tacliiqi alqinwi laanta in la suro laantimireedka ama laanta in la suro fi lmasjidi masjidka dhexdiisa la suro laba waxyaabooda marka ujeedaa masaajidkii in maal caama lagu qaybiyo ama in la suro markaasi laan timir ah inta masaajidkii la suro dadku iska cunaan qaala abuu cabdillaahi waxa uu yidhi alqinwu alcidqu weya waa laanta walitnaani labaduna musanaheedu qinwaani waay waljamaacatuna aydan qinwaanun jamceedu milu sinwin wa sinwaanin oo kale wqaala ibraahimu bnu cabdilcasiiz bni suhayb waqaala ibraahiimu dheh waa ibraahimu bnu طahmaan can cabdilcasiiz bni suhayb can anas bni maliki radia allahu canhu qaal can anasin radia allahu canhu qaal uutiya nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebiga ayaa loola yimid bimaalin maal min albaxrayni baxrayn xaggeeda loogala yimid faqaala waxa uu yidhi unfuruuhu daadiya maalkaasi filmasjidi masaajidka dhexdiisa ku firdhiya wa kaana akara maalin wa kaana wuxuu ahaa maalkaasu akara maalin maalkan ugu badan utiya bihi rasuulu llahi sal l slam nebiga loola yimaado maalkaana jizye ayuu ahaa jizyaduna waxay ka mid tahay maalka feyga ayay ka mid tahay fakharaja rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga waa baxay ila salaati salaadiibu u baxay walam yaltafit ilayhi mana unan milicsanin nebigii marka masaajidkiibu u baxay oo usoo baxay maalkiina saa uma fiirinin meeshaa marka waxay kutusay nebiga agtiisa adduunyadu inay aad ula liidatay waxna aysan agtiisa ka ahaynoo isagoo arkaayo maal tiro badanoo halkaa lagu tiiriyey ayuu sidaa xataa uunan u fiirinin oo ugaga dhaqaaqay salaadda xaggeeda ka aaday falamaa qada salaata salaaddii markuu gutay jaa'a waa yimid fa jalasa ilayhi waa fadhiistay maalka xaggiisa ayuu usoo fadhiistay famaa kaana yaraa axadan qof ma arkaynin ilaa acdaahu waa siinayey meeshaa marka waxaa laga qaadanaya nebigu xilligiisa baytulmaal ma jirin meel bangi oo maalka la dhiga xilliga rasuulka ma jirin waqhtiyadii dambaa dadku ay samaysteen famaa kaana ma unan ahayn yaraa axadan qof inuu arkayo ilaa acdaahu waa siinayey meeshaana waxaa laga qaadanaya maalka feyga qof wax haysto iyo qof faqiiraba waa la siinaya maalku yacnii qaarna fuqarada keli sakadoo kale fuqarada iyo masaakiinta iyo dad gaara qaato maalka laakiin sidaa dhibka yar muslimiinta kusoo galay feyga hani iyo faqiirba waa qaadanaya mas'alo kalena waa laga qaadanayaayo waxa ay tahay maalka feyga inaan shan loo qaybinaynin shaaficida in shan loo qaybshay qabaan laakiin inaan shan loo qaybinayno imaamku sidoo doono oo u qaybin karo meesheeda markaan gaarnana waa ku arkay waa ugu tegi doonaa id jaa'ahu lcabbaasu cabbaas ayaa u yimid faqaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo acdinii isii fa innii faadaytu nafsii nafsadeydan furtay wa faadaytu caqiilan caqiilna anaa furtayoo lacagteydaan ku furay oo dagaalkii beder yaan anigana isfurtay caqiilna aan furtay marka maal badan baa meesha igaga baxay faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi khud qaado faxahaa fii thawbihi maradiisii ayuu ku hoobiyey marka maalkii uma dahaba wuxuu doonay yuqilluhu inuu xambaaro u qaado falam yastadic waa awoodi waayey ma awoodin yani maalka tira badnaantiisa bani aadamku siduu maalka u jecel yahay yacni maalkii waa batay markaasuu qaadi waayey faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo umur bacdahum mur bacdahumna nusaqa qaaraa qoraa uumur bacdahumna nusaqa qaaraa dhigaa qaarkood far oo amar yarfacuhu yarfachu ha iisoo kor yeele yarfachu kor ha iigu soo qaado ha iisoo kor yeele waa majzuumun bialab dalabkaa lagu jasmiyey yarfachu ayb yarfachu ilaya korka ha iigu soo qaadee qaala laa buu yidhi maya qof lagu fari mahayo qaala farfachu anta calaya kor ii soo saar buu yidhi mar farfaxuu kor yeela anta adiga calaya korkayga igu soo kor yeela qaala waxau yidhi laah maya fanahara minhu ayb waa firdhiyey markaa waa daadiyey minhu maalkii maradii xaggeedii buu ka daadiyey uma ixtamalahu waa qaadid dalbay marka inuu qaaduu doonay fanahara minhu wuu ka firdhiyey uma dahaba waxuu doonay yuqilhu inuu qaado xambaaro faqaala waxuu yidhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow uumur bacdahum qaarkood far yarfachu calaya ha iu soo kor yeelo korkeyga qaala laa buu yidhi maya qaala waxau yidhi farfachu anta calaya adiga ii koryeel marka qaala laa buu yidhi maya fanahara minhu waa daadiyey marka maradiibuu haddana ka daadiyey uma ixtamalahu wuu qaaday markaa uu qaatay xambaartay fa alqaahu calaa kaahilihi tunkiisa ayuu saartay marka kaahil marka meesha tunka ayaa la hira ayuu saartay uma indalaqa waa la tegey marka waa tegey famaa zaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulku kama zuulin yutbicuhu inuu raacsiinayo basarahu araggiisa yani nebigu kama zuulin inuu sidaa u fiirinayo xataa khafiya calaynaa intuu naga qarsoomayba cabaas cajaban min xirsihi muxuu saa u yeelay u fiirina cajaban yaab dartii ou la yaabayo min xirsihi dadaalkiisa siduu maalka u jecel yahay yani ugu dadaalayo la yaab ou la yaabayo famaa qaama rasuulu llahi sal ly slam nebigu ma istaagin wa hamma minhaa dirhamun walxaal iyadoo hamma meeshaasi minhaa maalkaa xaggiisa dirhamun uu yahay iyadoo dirham oo meeshaas yaalla nebiga ma kicin meeshuu ku wada qeybiyey maalku marka nebigu waqti dheerna lama soo gaari jirin wax weyn agtiisana kama ahayn sidaasuu marka u qeybiyey halkan marka tarjamada xadiidku waa isleeyihiinoo maal caam ah in masaajidka lagu qaybin karo laakiin aawey marka wa tacliiqi alqinwi bukhaari ma keenin iyada taas xadiidkeeda laakiin tirmidi iyaa warinaayo rasuulka sal ll salam dadku wuxuu amray waayihii hore inay timirtu markay goosanayaan laan oo qof walbaa masaajidka suro meelaa marka masaajidka laga suri jiray qofkii miskiinaa cuni jiray oo iska qaad iska iskaga cuni jiray marka xadiidkaasaa daliil u ah iyadana marka taas ayb ayb halkan marka wuxuu yidhi wafii hada alxadiidi bayaanu karami الnabiy sal ll ly slam wacadami iltifaatihi ila almaali qalla aw kahura wa ana alimaama yanbagii lahu an yufariqa maala almasaalixi fii mustaxiqiha walaa yu-ahirahu inuunan dib u dhigine dadka mudan inuu siiyo maalka wasayaأti اlkalaamu calى fawaa'idi hada alxadiidi fi kitaabi اljihaadi fii baabi fidaa'i اlmushrikiina xaysu dakarahu اlmusanifu fiihi mukhtasaran in sha allahu tacaala wmowdicu alxaajati minhu hunaa jawaasu wadci maa yashtariku almuslimuuna fiihi min sadaqatin wa naxwiha fi lmasjidi waxa ay muslimiintu wadaagaan in masaajidka la dhigi karo goorma laakiin wa maxaluhu maa idaa lam yamnac mima wudica lahu almasjidu min asalaati wagayriha mima buniya almasjidu liajlihi laakiin marka la dhigayo ay bannaan tahay waa wixii masaajidka loo dhisay hadduunan ka hor imaanaynin haddii la yidhaahdo masaajidkii badarka yacni badar badarka iyo bur iyo beriiskii masaajidka lagu soo daldala bakhaar buu isku bedelaya ayb meel looga tukadaa la weyna taas lama ogola laakiin wixii halkaana la dhiga karo masaajidkiina salaaddii lagula tukan karo waa bannaan tahay taas iyadana macadiidkaana laga qaadana ayb wa naxwu wadci hada almaali wadcu maali zakaati alfitri waxaa lamida maalkan oo kale wuxuu yihi zakaatulfitriga in loo la dhigo wyustafaadu minhu jawaasu wadci maa yacumu nafcuhu fi lmasjidi kalmaai lishurbi man yactish waxau yidhi waxaa laga qaadanaya xadiidkan wax dadka nafcigooda uu camimayo in masaajidka la dhigi karo biyaha oo kale haddii meel yaroo marka frinjiteer yar laga sameeyo ama biyaba lasoo dhigo meel yaroo yacni biyahan la cabo la dhiga meesha ama weelal ha ku jiraan ama meel laga shubto ha lahaadaanba eh haddii marka meel yar loo yeelo masaajidka salaadiina ma diideyso sidanna waa la yeeli karaa dhulkan carabta aada ugu badan masaajiddu saas iska waay wuxuu yidhi marka wayaxtamilu tafriqata bayna maa yuudacu liltafriqati wa bayna maa yuudacu lilkhasni fa yumnacu ahaani duuna alawali wixii kayd ah masaajidka in la dhiga maaha wixii kayd ah markiiba la qaybinayo laak waa la dhigi karaa oo maslaxadeeda laga gaarayo buuri wabilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamed